agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle amiin mukhtaar axmed ayaa soo xiray tababar muddo laba cisho ah u socday dhalinyarada afarta xaafadood ee magaalada jowhar tababarkan intuu socday waxaa xooga lagu saarayay doorka ay dhalinyaradu ka qaadan karaan xalinta khilaafaadka waxaana kasoo qeyb galay ku dhowaad boqol dhalinyaro oo ka kala socotay afarta xaafadood ay ka kooban tahay magaalada jowhar ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay cabdiweli ibraahim oo kamid ah mas-uuliyiinta hay-adda shaqadoon ee hirshabeelle ka howlgasha waxaan u mahad celinaya alle subxaana wa tacaala inoo fududeeyey in kulankeena maanta uu noogu dhamaaday labada maalin noo socday kulankaas oo ahaa conflict sensitivity and peace building oo aan kaga wada hadlayna dareenka khilaafyada iyo nabadeynta ee degmada jowhar saa ogtihiin kulankan wuxuu qeyb ka yahay kulamadii badnaa iyo shaqadii aan soo wadnay mashruuca iyo act projectig aan kaga hadlaynay waxaan rajeynayaa wixii aan meesha ku qaadan casharadii inaad ka faa'iidaysateen oo aad ku dhaqantaan markaad xaafadihii ku laabataan in bulshihii qayb ugu noqdaan xalinta khilaafaadka iyo nabadeynta degmada jowhar dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa magaalada jowhar kusoo xiray aqoon iswadaarsiga laba meelood u socday dhalinyarada magaalada jowhar oo ku saabsanaa fahamka khilaafka iyo dhismaha nabadda asigoo dhalinyarada kula dardaarmay in waxyaalaha ay ka barteen tababarkaasi ay kula laabtaan bulshada
runtii dadkaan u baahanayo waa dadkaan dhalinyarada ah gabdhaha iyo wiilasha ah guud ahaan anigu hirshabelle sagaalkii sane ugu dambeeyey ayaan qayb ka ahaa dhowr wasaaradooda waxaan kasoo qabtay xeelo kala duwan wasaaradda beeraha ugu horeysay waxaana agaasimihii lagu bilaabay wasaaradda waxbarashadoona hadda kasoo tegay oo afartii sano ugu yaraan around shan sano aan soo joogay maantana waxaa sharafi ah markii hore waxaan la joogi jiray odayaal iyo dad waayeelo ah inaan gabdho dhalinyaro ah iyo wiilal dhalinyaro ah runtii aan qayb ka noqdo aniguna fida dhalinyaraha naqan doona runtii dhalinyaradu waa lafdhabarka bulshada populationka maanta lagu qiyaaso around twenty million ayay waxay ka yihiin seventy five percent waana runtii qayb muhiim ah waxaan rajeynaya insha allahu inaan si wada jira wada shaqayn doono waxaan rajeynaya insha allahu inaan iskaashan doono runtii waxaan rabaa inaan umad celiyo tiimka maanta halkaan shirka aan kusoo xiranayna soo qaban qaabiyey runtii waxaa laii sheegay in conflict sensitivity sensitivity and peace building laga hadlayay waana runtii mawduuc ama ciwaan runtii muhiim u ah nolosha bulshada khilaaf wuxuu keenaa dib u dhac wuxuu keenaa burbur wuxuu keenaa kala qoqob wuxuu keenaa isnac wuxuu keenaa kala tag nabaduna waxaa la yidhaahaa nabadaa naas lanuga leh muddooyinkii ugu dambeeyey wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha hirshabeelle ayaa waday dadaalo kor lagu qaadayo aqoonta dhalinyarada si ay qayb ugu noqdaan xalinta khilaafaadka